haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maansayahanada soomaalidu ugu xilan jireen kuwaasoo sariigta baqdinta hogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid ahaayeen waxaan hadda ka hor halkan idinka maqashiiyey gabayo dhowra oo sarbeeban maansayahanadii tiriyeyna ay ula jeedeen haween ay qabeen oo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen markii ay doodahooda sarbeebta hubinayeenna waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan oggolaan jirin in si caddaana dumarka maansada loogu aflagaadeeyo taas awgeed waxay hal abuuradaasi ka cabsi qabeen dhaliilihii dumarkaas uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna dhagaha laga furaysto waxaa iyaduna jirtay in gabyaaga soomaaliyeed uu kolkol maanse sarbeeban fariimihiisa ku dahaari jiray isaga oo markaan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digniin helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo iyada oo gabyaagu uu ugu warrami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay doodwadaag iyo danwadaagba yihiin taana aan ku tusaaleeyo tix aan ku tilmaami karo inay ka mid tahay gabayada sarbeeban ee soomaalida kuwa ugu caansan marka horese sheekadaa la mariyaaye waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtiriska ku kala fogayn weligoodna darisi ahaa ayaa colaadi ka dhex adoosantay siday caadada soomaalidu tahayna qolo weliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nindoorka laga tilmaamo dagaalyahanka ugu geesisan sheekha ugu aqoonta badan deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaariya aaran aan guryihiisa lagu qadin aftahanka geedjoogga ah ee maalinta garnaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro guudcadaaga talayaqaanka ah ee markay arrin ribataba kala furfura iyo kuwa kale ee la heerka ah ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaaye way ku faani jirtay waxay odhan jirtay reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen mid aan loogu labac dhaafin mid uu gurigood ku ba'ay mid ay ku gablameen mid ay indhuhu kaga dhaceen iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig la daadiyaa uu guul noqdo si kastaba ha ahaatee muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen geelal kala dhacayeen si walbana ay isugu qumanyoobeen ayay waagii dambe kala daaleen dagaalkii kafoolkafoolka ahaa ayaa hakaday markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aa'aan dhabayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaadhsadaan galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray xasan khalaf dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciid awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dibnihii googo'een waxaa la odhan jiray nuur cilmi waa aardoonoo in adeerkiis baa goor aan fogayn warmaha laga aslay isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood xasan khalaf oo xasan bidde lagu naanaysi jiray wuxuu galabtaas si weyn ugu farxay dhidhifka iyo guhaadda foolka nuur cilmi ka muuqda shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awel ma uu hubine galabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu nuur cilmi cid gabawari doono kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono la kala carrow oo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna il iyo baal isma uu saarin welwel iyo wahan arrin qura ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ii u diiday nuur cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira inaa adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo xasan bidde isaguna wuxuu wadnaha farta ugu hayay nuur cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo carruurtiisa iyo hooyadaad mooyee aan cid kale tabi doonin mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga xila irmaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin markaas buu goor ay saq dhexa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay gabay sarbeeban oo uu nuur cilmi ku hoga tusaayo wuxuu ku guwaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gam'i kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaanoo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo tixdaas xasanbidde uu nuur cilmi kula ballamayna waxay ahayd nin gabraarsadaa nuur cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayeena ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday nin haldhaa u soo galay ma gano goraya cawleede goodka iyo abeesada maskaa geedi kaga roone reerkeennu gaajada usqabo goolma kaafiyo e gengeyn wax naagaha ku tara hayna soo gelin dayrkii la soo goday biciid geesalaa degay ee labagooshiqaad bay kubadi gadaha qaarkoodee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin garanuugta yaan laygu layn guran magoolkeeda gabaygaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna nuur cilmi wuu ku dhaqmay intuu ku duxay buu ku camal falay dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasabiddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebba idmo